بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا garabkana waxaan jeclahay inaan halkii ka fiicdo casharadii silsiladda ahaa ee inoo socday ee aynu kaga warramaynay caalamka jinka laydhaah ee aynu macluumaadka iyo waxa aqoon aynu u yeelanay aynu isku soo gaadhsiinaynay waa darsigii sideedaad ayaan u malaynayaa galabta oo aan kaga warramayo arrimaha iyaga muddo ayay naga qaateen waxaan jeclahay galabta inaan soo gunaanado casharkeenna insha allahu tacaala kolley waa dareemaysa casharkeennu meel buu noo marayay waxaan ka warramayay sixirka runtii qadar yar oo bidhaan ah oo inoogu sugan inaan wax ka fahmino waan ka idibaan moodayay waanu kala maan dhamaystiray sixirka iyadoo aan isiriic qaybaha hadhay aan ka caamusay sababtoo ah waxaana tidhi wuxuu abuuri doonaa shaki in fara badan oo aan isku kalsoonayn baa laga yaabaa markaan baabkaa ka warran isdhaahdo inay lafahoodaba moodaan inay sixran yihiin ama la faray waxaan uga jeedaa oo keliya aan baabkan usoo bandhigiyey inay dadku ka faa'idaystaan oo aqoon iyo cilmi u yeeshaan waxyaalo badan oo ay u hayseen inuu mucjizo yihiin ay kala ogaadaan inuu mucjiso yahay iyo inuu shaytaan ka dambeeyo waxaan jeclahay markaa galabta insha allahu tacaala halkan ila gaadho inaan wado qaybtii daaweynta cudurradii aan sheegayey oo dhan iyo dhibaatooyinkii oo shaydaanku ku lahaa dadka oo dhan ayaan jeclahay qur-aanka lagu daweeyo qofkii ilaahay daawo ugu darayo inaan galabta ka dhawaatiyo insha allahu tacaala dadku meelaha in badan waxay jeclaan lahaayeen in dawooyinka meelo kale loogu tilmaamo oo la yidhaahdo barigaa lagu soo sameeyey ama galbeed baa lagu soo sameeyey ama jarmal baa sameeyey ama maraykan baa sameeyey laakiin se sidaan filayo dadka ahlul iimaanka ah ee muuminiinta ah ee ahlu taqwaha ahi way fahmayaan inuu qur-aanku yahay caafimaad iyo daawo uu ilaahay usoo dejiyo makhluuqaadka waana shay laga haajaray oo dadkii bini aadmigaa muslimiinta sheeganaya laftooda in badan bay ka dhaqaaqeen qur-aanka inay dawo ka raadsadaan oo ay xanuunadooda ku daweeyaan oo ay isku aqriyaan ay aaminaan in ilaahay qur-aanka wax ku daweeyo oo wax ku badiyo waxaan ku firfirtay aayado qur-aan ah oo ilaahay ku tilmaamayo qur-aanka dhexdiisa in laga helayo dawo aayadda ugu horeysaa waxay ahayd wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma qur-aanka waanu soo dejinaynaa waxaana ku jira qaybo dayo iyo raxmada wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma qur-aankaanu soo dejinaynaa isagoo caafimaad iyo naxariisba ah aayadda labaadna ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu qad jaa-atkum mawcidatun min rabbikum dad yaho waxaa igu yimi oo ilaahay idiin soo dejiye oo idiin keenay mawcidatun min rabbikum yaano xagga ilaahay ka timi wa shifaaun iyo caafimaad limaa fi suduur cudurrada laabta ku dhaca ama shakila ama yarwarle iyo yaraacda kii idinka daweyn lahaa ayaa ilaahay idiin soo dejiyey aayad kale qur-aana ilaahay wuxuu ku leeyahay aladiina aamanuu watamainu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatmainu lquluub kuwa ilaahay rumeeyey qalbigoodu iyo xasilaayo waa degan yahay alaa bidikri illahi tatmainu lquluub ilaahda xifkiisa iyo wardiga aad ilaahay carabka ku hayso xifkiisa qofka bini-aadmiga wuxuu ku helayaa baa ilaahay yidhi xasilooni iyo deganaansho yarwarka iyo naxdinta iyo faqriga laga cadsado iyo cuduradaba qur-aanka ilaahay dawo ayuu ugu daray aayad kale saddexaad baan aqriyo waxaa ilaahay yidhi walow jacalnaahu qur'aana acjamiya laqaaluu lawla fusilat aayaatu acjamiyin wacarabiy qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa qur-aanku kuwa mu'miniinta ah ee ilaahay rumeeyey wuxuu u yahay hanuun iyo caafimaad asxaabteenu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh adabiyey oo gacantiisa ku darbaaray in badan waxay dawadooda ka raadsan jireen qur-aanka dhexdiisa sayidinaa cumar buu ahaa wuxuu odhan jiray man lam yashkuhu lqur'aanu ninka qur'aanku uu dawayo waayo falaa shafaahu allah ilaahay yuu dawayni waman lam yaktuhu lqur'aan ninka aanu qur'aanku ku sillaamin falaa shafaah ilaahay kuma sillaanayo ilaahay wax baahidiisa ka awdayuu siini marka qur'aankan kariimka ah dawo kastaaba isagay ku jirtaa laakiin markaynu ka hayaanay ee qur'aankii ilaahay aynu ka guuray ayaa rabbi subxaanahu watacaala cudurradii iyo aasaaskii uu soo daayey qur-aanku uu difaaca u ahaa waxaa laga yaabaa guryaha qaarkood weligoodba inaan qur-aan lagu akrin inaan weligoodba casalad qur-aanan lagu dhegaysanin in lagu akriyo iska daayo weligiiba inaan ilaahay dhexdiisa lagu xasuusanin qofkiina muslim mu'mina buu sheeganayaa oo ilaahay rumaysan rasuulkeenuna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu lahaa guryaha ha ka dhigina meel ona ah oo aan cidideganayn oo laga hayaamay qur-aanku wuxuu nooleeyaa guryaha ayuu nooleeyaa muslimiintu waxay dawada u raadsan jireen qur-aanka dhexdiisa waxaanay rumaysnaayeen hadalka ilaahay wax soo dhaafi karaa inaanu jirin iyagoo aanan tusaalayaasha ku dheeraanaynin waktigooda xadidayo aayadii waxaan jeclahay qadar yar inaan xuso saxaabigii la odhan jiro khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu oo mujaahid weyn ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo faarisiyiinta la dagaalamaya dabayda yaraanta laylaamika weyaane ayaa qaar lasoo qabtay silyata oo doonaya haddii gacan laga gacan sameeyo inay sinta caddaan si ay u geeriyoodaan ayaa intii aanay sinta caddin baa lasoo qabtay khaalid baa loo dhigay sintii wuxuu yidhi waxaana wadataan waa maxay waxaydhaan waa sin oo maxaa isgataan inaanu cadnaadaanu doonaynay haddii aad naga adkaataan si aan nagala dhibaatoonin oo muslimiinta aanay noo kabeyn sayidina khaalid radi allahu canhu intuu suntii firka ka furay firka ka furay ayuu yihi bismi illaahi aladi laa yadiru maca ismihi shayan fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu caliim suntiibuu cadday waxa yaala wuxuu ku noqday ma jirin taa waxaan ka wadaa un sunta caddaynu kaygama jeedo laakiin kalsoonida ay muslimiintii hore ku qabeen qur'aanka iyo ilaahi subxaanau watacaala ayuun baan tusaale ka baxanaya shayguna wuxuu ku anfacayaa markaad rumaysan tahay oad aaminsan tahay haddiise waxa kale aanad rumaysnayn ama aad ka yani ka haweyn tahay shay kasta oo aad ka haweyn tahay aanad u ogeyn in dawo ay kugu jirto waxyaala wuxuu ku anfacayaa ma jiro xataa latidaa ogo yani dhakhaatiirta caadiga ahi qofka bini aadmigaa markay dawadeyn u qorayaan haddii qofkaasi dawada aanu kalsooniday ku qabin uma qorayaan sababtoo ah kalsooniday ka qayb qaadanaysa caafimaadka kalsoonida shayga aad ku qabto ayaa ka qayb qaadanaya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dhacdada adduunyada shaygaa qofka bini aadmigaa lagu hadadayaa oo lagu cabsiinaya waa dawa caadiya waxaana lagu soo shibay dhalo yaroo sun ku jiri jirtay inta toos la dulqabsiga lagu sintaa cad waana shay duwo oo aan lagu dhiman shafkiibu sin ahaan la caddaysado sidiibuu ku dhintay iyadoo ay duwo tahay markaa shaygan ictiqaadka iyo rumayntuna way ka qayb qaadataa qur-aanka ilaahay marka akhriskiisii iyo kudhaqankiisii iyo aaminaadiisii qalbigeena ay ku yeelaatay ayaa raadkii oo cudurrada ku yeelan lahaa iyo dabiilkii oo cudurrada ku yeelan lahaana ay yaraadeen iyadoo la taan qaadayo oo keliya hadda qofku sida uu u dabaysan yahay qur-aankana in laga dhaqaaqo waxaa ka mid ah qofka oo ka iimaan baxa oo dayadiisa ku fogaado oo aan u arkay in qur-aanku inuu wax dayan karayo eygana iskaga dhaco aamin darana ka asiibto inuu qur-aanku wax dayan karayo qur-aanku waa dawaa sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku sheegay aayadaha aan qadinay oon hornaca ka dhigtayna aan ku tilmaamay qur-aanku waa shifaa cudur kasta iyo dabiibaa qofku sida uu u rumaysan yahay sheekha la odhan jiray ibnulqiyim aljuusi ibnulqayim aljuusi ayaa wuxuu leeyahay muddo dheer ayaan xarabka ku noolaa wax dhaksanahoon u teganayaan waaye cudur kasta oo igu dhaca waxaan akhrisanayay faatixat alkitaab suurat alfaatixa isla saacadaada ilaahay cudurka way iga goynayo waa sida uu u rumaysan yahay qur-aankaba caafimaadkiisuna usoo degdegay isagoo aayadda qur-aankaa macnaynaya sheekaaso waxay yani wuxuu yidhi rasuulkeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh markii gaalada uu ku dhex noolaa ee gaalada ay xaqirtay qur-aanka ilaahay ee dadku ay iskaga haajireen qur-aanka ilaahay ayuu rasuulkeena ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh cadasho u diray ilaahay subxaanahu watacaala cadashadii uu dirayna sidana yahay wuxuu yidhi rasuulkeenu isagoo aayad qur-aana bay ku taallaa yaa rabbi ina qawmi itakaduu hada alqur'aana mahjuura waa suurat lfurqaan aayadda soddonaade rabbigayow dadkii qur'aankii waxay ka yeesheen ay ka dhigteen wax laga haajiray oo ay iskaga tegeen buu qur'aankii noqdo dadkii way iskaga dhaqaaqeen qur'aankii ilaahay sheekhu isagoo aayaddaa macnaynaya wuxuu yidhi hijrada iyo ka dhaqaaqa qur'aanka ilaahay laga dhaqaaqayo ee dembiga ah waa shan nooc shan siyood baa qofka bini aadmigiiyo ugu dambaabayaa haddii uu qur-aanka ilaahay uu ka dhaqaaqo hijrada hore iyo qofku inuu ka tegay qur-aanka waxaa lagu garanayaa oo dembiga hijrat istimaacihi dhegaysigii uu qur-aanka dhegaysan lahaa oo uu iskaga fogaado ka dheeraado oo aanu tixgelinin qur-aanka ilaahay dhegaysigiisa waa qodob hijrat liimaani bihi iyada oo uu ka dhaqaaqo rumayntii qur-aanku wuxuu sugaya waa ta labaad ka saddexaadna hijratu taxakumihi wataxaakumi ilayh iyada oo qofku uu ka haweynaado inuu isku xukumo ama uu dadka ku xukumo ta afraad hijratu tadaburi hijratu tadabburihi wa tafahumi qofkii qur-aanka dhegaysanayey oo aan damba ka lahaynan aayadihii qur-aanka ahaa u fiirfiirsanayn macnahoodii iyo dhadhankoodii taasina waa nooc ka dhaqaaq qur-aankii uu ka dhaqaaqada aysan shanaada ugu dambaysaa hijrat alishtifaai watadaawi bihi fii jamiici amraadi alquluub waa qofka oo ka hayaamo iskaga taga inuu qur-aanka ilaahay dawo ka raadsado qur-aanka ilaahay oo dawada moodi weydo waa nooc ka mid ah noocyada qur-aanka looga haajireen looga tago waana shay dembiya shantaa nooc inkastay kala waayan yihiin dembigoodu haddana qofkii bini aadmiga ahaa qur-aankii uu ka dhaqaaqay waa la odhanaya haddii uu dawada moodi waayo haddii uu dawada moodi waayo qur-aankii ilaahay uu ka haweynaado waa shay ayaan darro ah oo masaayiba waxaanay aragtaa maanta dunidan aynu ku noolahay intii qur-aanka ilaahay lagu kalsoonaan lahaa in ka badan ama aan iga dhaweyn ayay dawooyinka hadiyo jeer naftooda ku xidhaan dawooyinkana sidaynu ognahay dawooyin badan baa jira runtii waa laysku daweyn karaayo ma diidan waxaan se aad iyo aad uga caloleegsanahay oon aad iyo aad uga yaabanahay dawooyinka qaarkood marka lagaaga sheekeeyo haddana dadku ku kalsoon yihiin inay caafimaad ka helayaan iyo qur-aankii munasalka ahaa ee muqadaska ahaa ee samaawiga ahaa ee ilaahay soo dejiyey sida dadku ay uga indhalaanshoon ay aad iyo aad uga hawan yihiin labadaas ay ku kay qaban waayo qofku wuu daweyn karaa farmasigana wuu tegi karaa laakiin intuu dawada ku kalsoonyahay in ka badan inuu qofka muminki qur-aanka ilaahay ku kalsoonaada malaha masalan tusaale yaroo gaaban baan ka soo qaadanayaa daawooyinka dawada la yidhaha masalan dalalka dawla saliim dawada la yidhaha darada dawla saliimta maalintii la ogaaday inay gaaryo tahay ama shayga ay ka samaysantahay in la ogaaday wuxuu ahaadaa la yidhaha taariikhdu marka ahayd kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii taariikhda miilaadigu markay ahayd kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ayaa la ogaaday maadada ay ka samaysan tahay daranka dawla saliim waxaana lagu ogaaday meel bilaacada bilaacad baa laga helay beele geedkan xayaabada ah oo bilaacadaha dadka kaga samaysma ayaa asalkeedii laga soo beegay geedka xayaabada bilaacadaha ka samaysma haddii aad imikadan ursato daranka dawla saliim oo sidii waxay uraysaa bilaacadoo kale urtaa waa daranka dawla saliim asalkeedii hore waxaa laga soo ikhtiraacay waa geedkan xayaabada ah oo bilaacadaha ku sameeya ayaa laga soo ikhtiraacay waxaana geedkan sii hormaray oo aad iyo aad dawada loo soo saaray waktigii dagaalkii labaada adduunyadu uu dhacay ayaa baahideeda aad loo ogaado lasoo saaro lasoo ikhtiraacay aada looga shaqeeyey markii dambe maadadii ay ka samaysnayd ama shaygii ay ka samaysnayd oo lagu soo saaray macmalada iyo meesha laboratoriyada la idhaah ayaa iminka dawada laga sameeya imikadan haddaad irsatana bilaacad bilaacad bay waraysa qofkii bini aadmiga ahaa uu ku kalsoon yahay bilaacaddu inay dawaynayso daranka dawla saliim dawayin laga helay uu ku kalsoon yahay waxa uu ku kalsoonidii ka dhintay kitaabkii muqadaska ahaa ee sibaayiga ahaa ee ilaahay ku dadigay rasuulkeena moxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee dadka muslimiinta oo dhan dawada ugu darayna way ka dhaqaaqayna way iskaga hijroodeen waana shay dambaada ugama jeedo markaan leeyahay dawooyinka qaar baa bilaacadaha laga soo saaray dawada iska gaala ugama jeedo waxaan ka leeyahay war muslimiinta waa ka dhaqaaqdeen waa ka hijrooteen qur-aankii ilaahay kitaabkii rabbi waa iskaga tagteeno min waraai duhuurikum baa ka tuurteen cudurro fara badan buu dawo u ahaa oo ilaahay ku dabidaa cudurro fara badan baa dadka ilaahay kaga dogsiinayo u soo noqda baan leeyahay kitaabka qur-aanka wuxuu idinkaga fillaan doonaa daawooyin fara badan oo lacag fara badan idinkaga baxdo habeen iyo maalin har iyo habeen farmasiigana taagan tihiin baa oo idinkaga fillaan doonaa qalbigiinaa xasili doona oo qur-aanka ilaahay baa difaac rabbi idinka dhigaya markaa qur-aanka ilaahay oo gaashaan laga dhigto oo ilaahay lagu baryo in ilaahay cudurrada uu kaga badbaadiyo haddii aad xanuunsatana qur-aanka ilaahay aad ku orado fafiruu ila allah ilaahay baa qur-aankiisa ku leey fafiruu ila allah war xagga ilaahay u baqdo u carara shay kasta way jirtaa in ilaahay uu cudurrada uu abuuray dawooyinkeedana uu soo dejiyo rasuulkeennuna uu inoo tilmaamay cudur kastaaba inuu dawo leeyahay ila alharama waalmowt geerida iyo gadowga mooyaane cudur walbaaba inuu dawo leeyahay inoo sheegay waxaan leeyahay sidan aan soo joogsiga lahayn in qur-aankii ilaahay looga dhaqaaqay looga hijrooday ha la iska daayo dembi weyn baa inoogu sugnaanaya rasuulkeena moxamedin salawaatullaahi wasalaamu calayh kolka uu bukoodo ama uu xanuunsado wuxuu akriyi jiray dawooyin wuxuu akriyi jiray ducooyin wuxuu akrisan jiray qur-aanka ilaahay markii uu xanuunsaday rasuulkeena moxamedin salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa ilaahay u soo dejiyey qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas labadaas suuradood buu u soo dejiyey cudurkii hayay oo dhan baa ilaahay kaga shaafiyey shayga qur-aanka markaad doonaysa in ilaahay dawo kuugu daro waa hadda sidaad u rumaysantaheed u aaminsan tahay ayuu rabbi kuugu darayaa dawadiisa qur-aankaanay dawo oo dhami inoogu jirtaa haddii aynu ku kalsoonaano oo aynu u soo noqonno waynu ka dhaqaaqnay qur-aanka ilaahay in qur-aanka aada isku aqrido oo aada ismariso oo aad ka dhigto ruqyo ilaahay dawo aad kaga raadsato waa shay mashruuca waana laynoo jideeyey kitaabka ilaahay ayaa rabbi subxaanahu watacaala dawo oo dhan inoogu daray waxaan ka jeclahay qadar yar inaan bal tilmaamo in qur-aanka la ismariyo intaad masalan isku akrido aad jidhkaaga mariso ama inaad qur-aanka intaad biyo ku akrido aada cabto ama aada isku maydho ama qur-aanka ilaahay inaad akrisato oo ilaahay kugu dabiidayo maxaa sharcigahee loo hayaayo daliila inaan su-aasha iyaga ah ka jawaabo ayaan jeclahay waxaa jirta culimo fara badan oo islaam ah ayay arrimahani soo qalsadeen dood dheerna ka galay in qur-aanka la ismarin karo axaadiis fara badan baa ka warramaysa inaad baabacadaada candhuufir ka tufto intaad qur-aanka akrido jidhkaaga mariso axaadiis saxiixah oo bukhaari iyo muslimba ku yaalla ayaa werinaya inaad biyo ku akrido oo aad ismariso ama aad ku mayratona waxaa caddaynaya culimo fara badan oo islaama ayaa arrintaa ka hadal wuxuu leeyahay sheekha la yidhaahdo shawkaani yajuusu ruqyatu min dambihi nafsin aw cayn way bannaan tahay inuu qur-aanka isku akriyo ninka la cayriyo ama ninka la derdero way bannaan tahay buu yidhi inuu qur-aanka ismariyo oo isku akriyo waxaad ka helaysa isagoo baabkaa aada uga hadlaaya shaytaani jidka sideedaad safxadda laba boqol iyo afariyo tobnaad kitaabka la yidhaahdo naylul awtaar kitaabka naylul awtaarka la yidhaahdo ayaad ka helaysaa isagoo arrintaa aada ugu faahfaahinaya sheekha la yidhaahdo shawkaan culimo fara badan ayaa arrimaha ka hadlaya oo caddaynaya in qur-aanka ilaahay la isku dabiido oo la ismariyo axaadiis fara badan oo qur-aankeena yani axaadiista rasuulka ku soo aroortayna way daliishanayaan waxa kale oo aan qadar yar ka wacnahaminaya aan jeclahay inaan bidhaamiyo in qur-aanka ilaahay intoo biyo lagu akriyo lagu maydho yaa ku tagsan ama maxaa daliil loo hayaa masala waxay qabaan culimo fara badan oo islaamka yan culimada islaamka ka mida oo salafiya khalafbala in qur-aanka ilaahay intuu biyo lagu akriyo lagu mayran karo waxa uu leeyahay masalan sheekha qoray tafsiirka ibnu kasiir ibnu kasiir tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahay jiska koowaad sabxadda boqol iyo sideed iyo afartanaad iyo fatxulbaari kitaabka la yidhaahdo waxa jiska jiska koowaad labaatanaad sabxadda saddex boqol iyo lix iyo lixdanaad iyo tafsiirka qurtubiga jiska koowaad bogga afar boqol iyo sagaaliyo soddonaad iyo ilaa iyo afar boqol iyo afartan iyo waxaad ka helaysaa isagoo uu ka hadlayo sheekha la yidhaha cabdilcaziiz ibnu baaz isaga oo kaga warramaya jariidada la yidhaha almuslimiin cadadka sagaalaad sabxadda lix iyo tobnaad waana cadadkii soo baxay lixdii bishii afraad shan iyo siddeetankii intuba waxay qirayaan inay bannaan tahay oo wax xaaraamaynaya aanu jirin in qur-aanka ilaahay inta biyo lagu akhristo lagu mayran karo adigoo ilaahay caafimaad ku weydiisanaya wax dhibaato oo jira wax ka jira wax dhibaato ah oo ka jiraa ma jiraan waanay bannaan tahay ayay culimadaasi leeyihiin culimaha salaf rag fara badan ayaa sidaa samayn jiray waxa masalan aan tusaale usoo qaadan karaa masalan oo isna kamid ahaa culimada qur-aanka ee ku akriyi jirtay gudaha ibnu qaym sheekha la yidhaahdo ibn ibnu taymiya ayaa isna masaladaa ka hadlaya oo qur-aanka ugu akriyi jiray biyaha qabyayda muslimiinta ah dabadeedna ama waraabin jiray ama way ku mayran jireen ama waa la waraabin jiray ama way ku mayran jireen wuxuu leeyahay ibnu taymiya yajuusu an yuktada lilbisaab wagayrihi shayin min kitaab illah way bannaan tahay in loo qoro ninka cudurrada ay ku dhaceen qur-aanka ilaahay in loo dhigo oo khad nadiifa loogu dhigo deeta loo maydho wifqa kama nasa calaa dalika alimaam axmed axmed bin xambalna sidaas ayuu ku tegey oy leeyahay qur-aanka inta la dhigo ayaa lagu mayran karaa wastadalluu bimaa warada sacad ibni jubayr yani waxay daliil ka dhigteen sacad ibni jubayr yani arrinuu soo warinayo can ibni cabbaasna uu ka warinayo waa mawquuf xadiidku qaala wuxuu yidhi idaa casira cala almar'ati haddii gabadha uu ku adkaado wilaadatiha hadday seeshu ku adkaato buu odhanaya cabdillaahi ibnu cabbaas fal yuktab lahaa ha loo dhigo inta loox loogu qoro ama shay ha loo maydho biyihii bismi illaah laa ilaaha ila allahu alxaliim alkariim subxaana allahi rabbi alcarshi alcadiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaanahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha aayaddaasuu ku qori jiray suuratu naazicaat wixii afartanaad weeye aayad kale haddana qori jiray kaanahum yowma yarawna maa yacduuna lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar balaagun fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun suurat alaxqaaf bay ku taallaa aayadda shan iyo soddonaad weeye taasuu u mayri jiray oo la waraabin jiray ama lagu lagu rishayn jiray gabadho marka ay foolato oo foosha ku adkaato cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa sidaa yeeli jiray axmed bin xambal baa sidaa yeeli jiray sheekha ibnu taymiya ayaa sidaa yeeli jiray culimo fara badan baa sidaa ku tagsan in qur-aanka ilaahay inta biyo lagu lagu akriyo lagu maydhan karo ama inta la qoro la maydho ee lagu maydhan karo laakiin shardigu waxa weeyaan markaad ku maydhato ama aad ku maydhanayso adigu inaad daahir ahaato masalan haddii masalan aad biyihii ku maydhatana meel daahir oo aan la marmaraynin inaad ku daadiso oo cagtu aanay maraynin waan jeclaan lahaa inaan qur-aanka ilaahay fadligiisa ka warramo sidii ummadihii hore ee muslimiinta ahaa iyo asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh siduu qur-aanka isugu daweyn jiray inaan ka warramo aad baan u jeclaan lahaa waxaanse jeclahay inaan soo ururiyo waktiga ay dabaguraya aayadeed ikhwati fillaah qur-aanka inaad difaac ka dhigato ama qur-aanka aada isku dabiirto laba qaybood ayaa dabiirka qur-aanku ugu qaybsamaya ama ducooyinka rasuulkeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu noo yani nooga tegey laba nooc bay u qaybsamaan labada nooc ay u qaybsamaan waxa weeye qofkii haddii aanu bukin oo uu caafimaad qabo oo caafimaadkiisu taab yahay waxa diinta islaamku u samaysay oo rasuulkeena maxamed ilaah noo horseeday inuu qofku samaysto difaac iyo taxasun iyo gaashaan inuu samaysto waagu markuu baryo ilaa intuu ka seexanayo waxaa jira ducooyin oo akriso oo waktiga gurigaaga aad ka soo baxayso waktiga hurdada aad ka soo toosto waktiga cadceedda ay soo baxdo salaada subax markaad tukato salaada maqrib markaad tukato waktiga aad suuqa usoo dhaadhacayso waktigaad suuqa ka rawaxayso markaad musqusha sii gelayso markaad musqusha ka soo baxayso markaad raashinka cunayso markaad dharka xiranayso markaad seeranayso markaad seexanayso dhammaan nolosheenna oo dhan waxa laynoo sameeyey ducooyin qofka muslimkiia uu ku gaadhan yahay oo ilaahay kaga ilaalinayo aafaadada iyo sixirka iyo dawaayooyinka oo dhan ducooyinkaa waxaa jira kutub dhan oo loogu talagalay oo lagu qoray xilli kasta oo taagan tahay waktiga roobku da-ayo waktiga qudcorkaa waktiga dayaxu soo baxayo xaalad kasta oo aad ku nooshahay waktiga dagaalka aad ku jirto watiga waktiga masalan aad naxdo waktiga aad faraxsan tahay waktiga aad guursanayso xaalad kasta oo noloshaada ka mida diinta islaamku waxay kuu siisay keliin iyo dareerooyin aad ka qaadanayso oo aan adkayn inaad qaadato haddii aad adigu dadaalkeeda la timaado waayo yani ducooyin la akriyayo oo keliya oo aan meel dheerba loo raadsanaynin kutub dhan baana laga qoray oo loo alifay oo loogu talagalay qofka muslimkiihi inuu qaadan karo oo jeebka geli karaya ducooyinkaa waxaan kula talin lahaa walaalaha muslimiinta ah inay aada iyo aada ugu dadaalaan masalan waxaa ka mid a gabalku hadduu dhaco inuu qofka muslimkii akhristo saddex jeer ilhiyallaha saddex jeerna qul acuudu birabbilfalaq saddex jeerna qul acuudu birabbilnaas intaa cadceedda ay maqan tahay oo dhan sixir iyo jinba intaasaa ilaahay kaga kaafiyaya waagu markuu baryana intaa in la-eg buu akriyaya ilaahay baa kaga kaafiyaya wax alaaliya wixii sixir iyo balaayo ah haddii qofku masalan aanu daahir ahayn oo qur-aanku mamnuuc ka yahay inuu akriyo wuxuu samaynayaa dacooyinkan oo akhrisanaya acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq saddex jeer baa odhanaya bismi illaahi aladii laa yadiru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wa huwa asamiicu alcaliim taana saddex jeer baa odhanaya oo waktiga gabalku dhaco iyo waktiga waagu baryayo ayaa min saddex jeer oo odhanaya ducooyinkaasi akhristaa waxay gaashaan uga noqonayaan mashaakilka aynu ka sheeg ka warramaynay oo dhan ayuu ilaahay kaga ilaalinayaa oo kaga difaacaya
leedahay altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilahi asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wabarakaatu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أنت أتمتع جزئية صحيحة مرتب أثر جيلك عليه أعظم ما يستطيع ولا يخدع ترى لك أعظم ما يستطيع الصيام في قدم به أيا لا إمينك أو أثر الثلاثة التشهد الأخير بالرأسين والأخير في الدنب كلها أثناء رؤوسها في الأخير وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبع آيات مكاسب سلام مختلفة وحلالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين عميلة أيات إيجسة
markaad bur cusub degayso oo kale wuxuu rasuulkeenu ina baray salawaatullahi wasalaamu calayh inaad tidhaahdo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaai wahuwa samiicu lcaliim ama albeerka aad kiraysatay ha noqoto ama aqal cusub aad dhisanaysa ha noqoto ama matalan adigoo safar ahaa geed aad hoos seexanaysa ha noqoto inaad ducadaa aqrisato tidhaahdo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaai wahuwa samiicu lcaliim intaasaad akrisanaysaa markaad guri cusub degayso ama markaad safar tahay ood meel ku yaro nasanayso ama markaa albeer ka kiraysato noqsinkii aad seexanayso ducadaasaad akrisanaysaa waxa ilaaliya wixii balaayo ahaa ee qarsoonaay oo dhan baa ilaahay kaaga dafcinaya oo kaaga ilaalinaya marka qofka muslimka ah haddaanu isagu cidlo isdhigin waynu ognahay kollay cidlo isku mar walba inuu dagaal inagula jiro ayadoo dagaal lagugula jiro oo rabbi kuu sheegay haddii adigoo silaaxaagii hubkaagii aan wada nin banaan doonaadu kaa yeelaya ducooyinkii rasuulkeenu ina baray salawaatullahi wasalaamu caleyh oon barhkooda idiin sheegi doono qaarna aan idiin sheegayba markaa difaaca hore ama tallaalka hore ee aada cudurrada qarsoon ka qaadanayso ama aafooyinka socdo oo dhan ilaahay kaaga ilaalinaya waa intaa yareen carabka mariyey qof kasta oo muslima oo islaamnimada ku dhashay waa suuradaha marka ugu horeysa isagoo carruurtaa loo dhigay ayaa kaga filaanaya balaayo oo dhan iyo dhibaato oo dhan haddaba qofkii haddii looga shakiyo in difaaci loo soo yidhaahto ama isagoon difaacba qaadanin ay dhibaatooyinka ama fikriga wixii lamidka ahaa looga shakiyo ama lagu dareemo lagu daniyo maxaa lagu akriyaya qur-aanka daweynaya ee sixirka lagu furo ama jiinka iyo waxyaala caynkaasa qofka ilaahay uu kaga dabiibo maxaa kamid a casharadii nooca ahaa ayaan bilaabaya marka aad samayso shuruudihii aan kuu soo sheegay casiladaha hore aan kuugu soo sheegay meesha inaad daahir ka dhigto adigu aad soo weyse qaadato shuruudihii aan kuu sheegay xagga hore aan kusoo tilmaamay ayaad ku dadaalaysaa mar walba waxay ku xidhan tahay inta qur-aanka aada akrinaysaa wax anfacayo hadba inta taqwadaada iyo alla kacabsigaada iyo iimaankaagu leegya hadba inta cibaadadaadu ay leegtiyo kalsoonida yani kitaabka qur-aanka aada ku qabto haddaba aayadaha la akriyayo ee qofkii bini aadmigaa dhegta midig lagaga akriyayo si aad bal u ogaato in waxanu ayjin yahay iyo in kale waa suuradahan marka ugu horeysa waxaad ku akrinaysaa suurat alfaatixa alxamdu lilahi rabi alcaalamiin suuradaasaad ku dhamaynaysaa haddana waxaad ku xigsiinaysaa suuradda ah alif laamiin dalika alkitaabu laa rayba fihi hudan lilmuttaqiin waa suurat albaqara aayadda koowaad ilaa aayadda shanaad aad ka gaadhayso ayaad akriyaysaa waxaad haddana akriyaysaa wa ilaahukum ilaahu waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim aayadda oo ku taalla suurat albaqara boqol iyo saddex iyo lixdan ilaa aad ka soo gaadhayso boqol iyo afar iyo lixdan oo suurat lbaqara ah ayaad haddana akriyaysaa waxaa haddana aada akriyaysaa allahu laa ilaaha illa huwa alxayu lqayuum aayat lkursi oo suurat lbaqara ku taala boqol iyo laba boqol iyo shan iyo konton weeyaan raqamkeedu haddana waxaad akriyaysaa aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuuna kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubi ayaad haddana dhegta kaga akriyaysaa aayaddaas iyo ilaa aad ka soo gaadho dhammaadka suuradda labada aayadood ee ugu dambeeya suurat lbaqara labada aayadood ee ugu dambeeya suurat lbaqara laba boqol iyo shan iyo sideetan iyo laba boqol iyo lix iyo sideetan oo suurat lbaqara ay ku dhamaataan haddana akriyaysaa waxaa haddana aada akriyaysaa shahid allahu anahu laa ilaaha ila ilaa huwa aayaddaas oo ah aayadda sideed iyo tobnaad suuratu aala cimraan ayaad akriyaysaa waxaa kaloo haddana aad akriyaysaa ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam aayaddaasaad akriyaysaa ilaa dhammaadkeeda waana aayadda afar iyo kontonaad suuratulacraaf ayay ku taallaa haddana waxaad akriyaysaa afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasan waanakum ilayna laa turjacuun aayaddaa ilaa aad ka soo gaadho dhammaadka suuradda suuradduna waa suurat lmu'minuun aayadda boqol iyo shan iyo tobnaad ilaa aayadda boqol iyo sideed iyo tobnaad intaasaad aqriyaysaa haddana waxaad aqriyaysaa suuratu faafaat aayadda koowaad ilaa aayadda tobnaad aad ka gaadhayso waxaa kalood aqriyaysaa law anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin aayaddaasoo ah aayadda koob iyo labaatanaad suurat alxashri laga gaadho aayadda afar iyo labaatanaad oo ay ku dhammaato suuraddu suurat alxashri intaasaad haddana aqriyaysaa waxaa kalood aqriyaysaa waanahu tacaala jadu rabbina ma اtakada صaaxibata walaa walada suurat ljini waa aayadda saddexaad waxaa kalood ku dhamaynaysaa qul huwa laha waxaa kalood ku aqriyaysaa qul acuudu birabbi lfalq waxaa kalood ku aqriyaysaa qul acuudu birabbi nnaas waxaa laga yaabaa markaad intaasoo aayadood ku akrido qofka aad dhigta kaga akrido adigoo hadalkaaga kor u qaadaya in qofku isbedel uu yeesho ama uu miyir doorsoomoba dabadeedna waxaad la tacaamulaysaa haddii uu miyir doorsoomo oo laga dhaxadlo masalan sidii aan kuu soo sheegay cajalada sadeexan labaad aan kuugu sheegay ayaad ula hadlaysaa haddii kalena waxaa laga yaabaa qofku inuu dawakhaad iyo madax yareer iyo waxyaala caynkaas ay kuu sheegto ilaa saddex jeer baad ku akriyaysaa haddii markaa uu dhici waayo ayaa tallaabo labaad qaadaysaa tallaabo labaad ayaad qaadaysaa tallaabada labaadeed qaadaysaa waa sidan aayadaha haddii uu kuugu dhici waayo ama uu kugula hadli waayo ama aad dareenba ku arki weydo aayadahanaad ku akriyaysaa waa mar labaad aayadda ugu horeysa waa aayatul kursiga suuratulbaqara ay ku taallaa waa laba boqol iyo shan iyo konton raqamkeedu aayadda waxaad ku xigsiinaysaa suurat racd oo dhammaystiran ayaad ku akriyaysaa suurat racd intaad ka soo bilowdo bilowga ayaad ku dhammaynaysaa waxaa kalood ku akriyaysaa suuratu yaasiin ayaad dhegaha kaga akriyaysaa iyada oo dhammaystiran waxaa kalood ku dhammaynaysaa suuradda la yidhaha suuratu saafaat ayaad dhammaanteedba ku akriyaysaa suuratu saafaat kolkaad ku akrido haddana waxaad ku akriyaysaa suuratu dukhaan suuradda la yidhaah ayaad ku dhammaynaysaa waxaa kaloo haddana ku akriyaysaa suuratu jaafiya ayaad ku dhammaynaysaa iyadana waxaa kaloo ku akriyaysaa suuratu raxmaan alraxmaanu callama alqur'aan ayaad ku akriyaysaa suuratu idaa waqaca suuratu lwaqaca waaqaca ayaad ku akriyaysaa idaa waqacat ilwaqaca ayaad ku dhammaynaysaa iyadana oo aad dhegaha kaga akriyaysaa waxaa kaloo ku akriyaysaa law anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin aayaddii horeen kuusoo sheegay suuratu lxashri weeyaan waana aayadda ka yani koo iyo labaatanaad ilaa aayadda afar iyo labaatanaad ayaad ku akriyaysaa waxaa kalood ku akriyaysaa suurat lmulki waxaan uga jeedaa tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaad ku dhammaynaysaa iyadana waxaa kalood ku akriyaysaa suurat ljin qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafarun min aljini baad ku akriyaysaa waxaa kaloo lagu akriyaa suurat lburuuj wasamaai dati lburuuj baan uga jeedaa waxaa kaloo lagu akriyayaa wasamaai waariq ayaad ku akriyaysaa oad ku dhammaynaysaa waxaa kalood ku akriyaysaa sabixisma rabbika alacla waxaa kalood ku akriyaysaa hal ataaka xadiisu lgaashiya waxaa kalood ku akriyaysaa idaa zilzilat alardu zilzaalaha ayaad ku akriyaysaa waxaa kalood ku akriyaysaa alqaarica waxaad ku akriyaysaa wailun likulli humazatin lumaza waxaad ku akriyaysaa qul yaa ayuha alkaafiruun waxaad ku akriyaysaa qul huwa allahu axad waxaa kalood ku akriyaysaa qul acuudu birabbi lfalq waxaa kalood ku akriyaysaa qul acuudu birabbi nnaas intaa marka haddii uu kuugu hadli waayo waad sii wadaysaa akriskaada waxaad ku bilaabaysaa aayadaha la yidhaahdo aayaat alcadaab ayaad akriskooda haddana ku bilaabaysaa waxaa lagu furfuranayaa aayaat alcadaab oo hordhacaad uga dhiganaysaa aayatulkursiga oo aayadda laba boqol iyo shan iyo kontonaad suurat lbaqara ku jirta waxaa kalood akrigi doontaa ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah qad dalluu dalaala baciida aayadda ayaad ku bilaabaysaa waxaana ku jirtaa suurat lbaqara aayaddaa markaad ka bilowdo oo aayadda boqol iyo waa suurat nisa baan ujeeda suurat nisa ayay aayaddaasi ka bilaabaysaa suurat nisa bay ku jirtaa aayadda boqol iyo toddobiyo lixdanaad wey waxaad gaadhsiinaysaa aayadda boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad oo suurat nisa una ayaad ka gaadsiinaysaa haddana waxaad akrinaysaa inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalladuu aayaddaasay suuratlmaa'ida ku jirta waa aayadda saddex iyo soddonaad ilaa aayadda afar iyo soddonaad baad akrinaysaa waxaa kalooad akrinaysaa id yuuxaa rabuka ila almalaa'ikati annii macakum fahabbit aladiina aamanuu aayadaasaad akrinaysaa suuratu alanfaal waana aayadda waa aayadda laba iyo tobnaad suuratu alanfaal baan waxaa kalooad akrinaysaa walaqad jacalnaa fi samaa'i buruujan wazayannaaha linnaadiriin ka bilaabaysa ilaa aad ka gaarsiiso aayadda sideed iyo tobnaad aayaddaasoo raqamkeedu yahay lix iyo toban ilaa sideed iyo toban baad ka gaarsiinaysaa aayadda ah waxaanay ku jirtaa suurat alxajar ayay ku jirtaa waxaa kalooad akrinaysaa ilaa an idcu allaha aw idcu raxman lama tadcu falahu lasmaau biha wabtaguu bayna dalika sabiila waqul alxamdu lilahi aladi lam yatakid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulk walam yakun lahu waliyu min azilli wakabirhu takbiira waxaa ku dhammaanaya suuratu isra waa aayadda boqol iyo tobnaad ilaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ayaad haddana akrinaysaa wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin suurat alambiyaa bay ku jirtaa waana aayadda toddobaatanaad ayaad akrinaysaa haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim kaladiina kafaruu haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim kaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabu min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim aayadahaasaad wadaysaa waana waxay ku jirtaa suurat alxaj aayadda sagaaliyo tobnaad weeye waxaad ka gaarsiinaysaa aayadda labiyo labaatanaad haddana waxaad akrinaysaa waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiica aayadaasaad akrinaysaa ad dhamaynaysaa suurat nuur ayay ku jirtaa waana aayadda sagaaliyo soddonaad waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura suurat lfurqaan ayay ku jirtaa aayadda saddex iyo labaatanaad fa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alaksariin suuratu saaqaad bay ku jirtaa waa aayadda sideed iyo sagaashanaad walaqad arsalnaa rusulana min qablik aayaddaasaad akrinaysaa ad dhamaynaysaa waana aayadda sideed iyo toddobaatanaad oo kaasir ah ayay ku jirtaa qur'aanan ajabi aayadda afar iyo afar aayaddaana in suuratu dukhaan bay ku jirtaa waa aayadda saddex iyo afartanaad ilaa iyo aayadda kontonaad suuratu dukhaan ayaad wadaysaa wailun likulli afaakin asiin baad ka bilaabaysaa waa aayadda toddobaad aayadda sideedaad baad ku joojinaysaa waana suuratu ljaajiya waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu aayaddaasaad ka bilaabaysaayo aayadda sagaal iyo labaatanaad suurat laxqaaf waxaanad ku joojinaysaa aayadda afar iyo toddonaad oo suurat laxqaafuna yaa macshar aljinni walinsi aayaddaasaad akrinaysaa waana aayadda saddex iyo soddonaad ee suurat raxmaan waxaad gaarsiinaysaa aayadda lix iyo soddonaad ee suurat raxmaan haddii intaa jawaab aad ku hesho oo ay uu kuu jawaabo waa sida aynu doonayno ilaahayna markaa inuu caafimaad ugu daro ayaan ilaahay ka rajaynayna haddii aad intaa ugu taag weydo waxaad samaynaysaa waxaad aqrinaysaa aayadihii aayat ruqi aanigi aan xagga hore kusoo bilaabay aayat ruqi ee aynu marka ugu horraysa dhigaa kaga akriyeynay ayaad ku akrinaysaa weel waxaa kaloo weelkaa ku akrinaysaa aayaatu shifaa aayado la yidhaha kuu sheegi doono iyo suuratu yaasiin iyo aayaat alcadaabkan iminka aan kuu mariyey intaasoo aayadood ayaad biyo ku akrinaysaa qofkii bukay ayaa loogu maydhayaa muddo toddoba cisha waxna waa la waraabinayaa had iyo jeerna waa in la iska ilaaliyaa biyaha meel nijaasa in lagu daadiyo had iyo jeer waa in meel nadiifa biyaha qofka loogu maydhay waa in lagu qubo marka aad ku akrinayso qur-aanka weelka waa inaad afkaaga u dhawayso furta midigta ama gacanta midigtana waa inaad geliso waxaad weelka ku akrinaysaa baan idhi aayaat ruqyi aayadihii ugu horreeyeen kuwii dhagaha lagaga akrinaya iyo aayaatu shifaa oo kuwan ah aayaatu shifaa waa lix lixda aayadood buu ku akrinaya lixda aayadood waxay tahay aayadda afar iyo tobnaad ee suuratu tawba qaatiluuhum yucaibuhum yucadibuhum allah aayaddaa kawdhe aayadda labaadna waxa weeye suuratu yunis bay ku taallaayo waa aayadda toddobiyo kontonaad aayadda saddexaadna waxay ku taallaa suuratu naxli oo waa aayadda sagaaliyo lixdanaad aayadda kalena waxay ku taallaa suuratu israa waana aayadda labiyo sideetanaad aayadda kalena waxay ku taallaa shucara oo waa aayadda sideetanaad aayadda ugu dambaysaana waxay ku taallaa suuratu fusilat waana aayadda afar iyo afartanaad inta aan kuu sheegay aayadaha lixda ah iyo aayaat alcadaab iyo aayadihii ruqyada ahaa iyo yaasiinka aad ku akrinaysaa biyo markaasaa qofka loogu maydhayaa toddoba maalmood waana la waraabinaya waxa haddaba qofkii intaa dawadu ay u socoto ama qur-aanka loogu maydhayo waa in la dhegeysiiyaa aayadahan qur-aanka ah oo cajalada lagu duubay suuradahan ama aayadahan ayaa cajalada loogu duubayaa markaasaa la dhegeysiinaya waktiga ugu yani waa inuu maalin walba dhegeystaa ugu yaraan saddex saacadood aayadahan qur-aanka ah ee cajaladaha lagu duubay waxaad cajalada ugu du oo la dhegeysiinayaa intaa uu ku maydhanayo biyaha suuraة الفاtixة suuraة الbaqرة al cmran suuraة الأncaam suuraة hud suuraة اlkaaf suuraة اlxajar suuraة الsajda suuraة اlaxzaab suuraة yaasiin suuraة الsaafaat suuraة fusilat suuraة الdukan suuraة اlfatx suuraة اlxujaraat suuraة qaas suuraة الdaariyaat suuraة الرaحman suuraة اlxashr suuraة fusilat sورة الجمعة sورة المنافقون sورة الملك sورة sورة المعاarج sورة الجن sورة التكوير sورة الانفطاar sورة البروج sورة القارعة sورة الطارق ayaa jeeda sورة الطارق sورة الأعلى sورة الغاشية sورة الفجر sورة البلد sورة الزلزلة sورة القارعة sورة الهمز sورة الكافرون sورة النسك sورة المسد sورة الاخلاaص sورة الفلق iyo sورة الناas intaasoo suuradood ayaa cajalada lagu duubayaa cajalada walba maalintii waxaa la dhegeysiinayaa saddex saacadood ugu yaraan waa in saddex jeer uu qofkaasi dhegeystaa markaa dhegeysigu uu u socdo waa in subaxii uu akriyaa suuratu yaasiin iyo araxmaan iyo jin ama la dhegeysiiyaa habeenkii markuu sii seexanayana suuratu saafaat iyo dukaan iyo jin waa in la dhegeysiiya ama u akriya intaasuu samaynayaa oo qofkii cajaladaha loogu duubayaa badna wuu akrinayaa badna waa loogu maydhayaa marka waxaan jeclahay in insha allahu tacaala toddobaadka dambe aan khatimo daawooyinka wixii qur-aanka lagu daweynayo oo inoo soconaya oo aan sheegi doono sixirka qur-aanka lagu daweynayo jinka baan inoo wadaa iyo wixii dhib ah ee la isticmaali karayo ayaan iyagana insha allahu tacaala toddobaadka dambe aan soo diyaarin doonaa galabtana insha allahu tacaala cashirkeenu halkaa ah inoogu joogo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
mawduuca ka horeysa afar ka dambaysa ninka ilaaliya ilahay inuu naar ka ilaalinaya subxaanahu watacaala haddana markaan usoo gaalana arga casarka markaan usoo noqon sunada casarka maaragtay markaan usoo noqon axaadiis ku saabsanayd عن علي رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب وحن نقول أنها كراب أنه قال وحي علي كان النبي النبي إله وحرها صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها النبي يصلي شفك قبل العصر أربع ركعات أفك في أفرك على الأية كنجري يقصر بينهن وحكوك بحجري ومعنى مكو بالتسليم أي كوكا بحجري سلام سلام نفسي labaha dacwad markuu salaamo ayuu ayuu labaha dacwad markuu tukado ayuu salaam naqta jira oo kale uu ka bixi jiray salaada على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. يقول عبد الحميد هذا أبي طالب وحنيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبي وضع هذا ويكيس بلا أثر على casarka ka hor wuxuuna ku kala bixin jiray salaam buu yiri oo labada adina tukada ayuu salaam maqsan jiray malaa'igta ilaahay agtiisa lagu dhaweeyey iyo dhanka raacday ee muslimiinta iyo mu'miniinta ayuu salaami jiray buu طبعا waa salaamta caadiga ah weye وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحنا نقول رضي الله عنهما انها كنا بينه عن النبي النبي فكره صلى الله عليه وسلم حريصا عليه انه كنت صلى الله عليه وسلم نبي قال قال اني لما نقول صلاه عصر فلم كنت مع رواتب تيلي وهم سنه وقبلها قال النبي يقول رحم الله امرأ قد الله أم حريصته صلى تكذي قبل العصر أربعا أفر أفر كورتي قف تكذي الله أم حريصته النبي وعليه سلام مقبولة صلوات الله وسلام عليه رواه أبو داود بحديث ولي والترمذي ووري وقال الترمذي وكوري حديث حسن هذا كان حديث حسن حديث ولا سوى يوري أنصر بهذا المغربي أنصر بلغ سنة المغربي تقدم وحاصوها رمريه الشيخ هذه الأبواب بابيع عطاشة إنه حقوصة مرمرة أو سوق هذا نبي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر حديثي وحديث عائشة رضي الله عنهما لمن عنها كما عبد الله أي أصوها مرمرة والله تسع سنة وهما لمن الصحيحان لما صحيح ويقول أو محي أما ينمي حديث أن النبي نبي إله صلى الله عليه وسلم عليه نبي الكتب صلى الله عليه وسلم عليها نبي كان إنه يصلي كيف قبل بعد المغرب بعد المغرب ركعتين maaragta dabadii ilaa marka kacdood inuu tukan jiray ayaa caddeeyey labada xadiis maaragta oo soo hormartay ujeedada inuu nabiga tukan jiray labada xadiis labada xadiis ee saxiixa waxay sheegeen nabiga inuu tukan jiray bacda almaghrib laba ragcadood waa labada ragcadood meel kasta ahaan soo marnay wey وعن عبد الله بن مغفل وحل غير رضي الله عنه انه كان بما عن النبي نبي فكوري صلى الله عليه وسلم عليه نبي فكوري صلى الله عليه وسلم قال انه يريد فكوري صلوا تكبا قبل المغرب مغرب كهور في تكبا قال وعفوني في الثالثة مكة تدحل لمن يشاء ومثل دون يهتكلمون رواه البخاري وحديث كاتنا ولي نحن نحتاج إلى دلال بلون ثلاثة مغرب مثل آذان مغرب عن القرآن إن ثلاثة كلام يكون دلال بلون أصحاب رسول الله كلام أي بس ورا وضع أمام نتائج أن رؤية الزوج المكة صور ثلاثة مركز أركان أصحاب في أمور بتصير تصير فيه تكنية أما غير كل تستوي أو صلاة السنة لا تبدو في تكنية هي لم يرجل معنى ذلك وكل ذلك جرين صلاة مغرب تكون رئيس وكل ذلك جرين الشيء ما تعود أن السنة هذه وحويا حديث ويري من كل عبد الله بن عمر أي ناصر هرمر وقعها صليت مع رسول الله صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل معي في ايام نسك الظهر ركعتين بعد العشاء عشاء بعد كان ركعت عروض نزل نسك لايومي مكة وحويا حديث ابن علي قادنا يا انه يهي انه تكجر ما عليه الصلاة والسلام ولا مؤكد في ليا عروض عشاء كدن حديث عبد الله بن مغفل نوه بين كل آذانين صلاة متفق عليه كما نص ورمى حديث عن مسلم البخاري ووري لما آذان تحوى ضبع صلاة دعاء لما آذان وحلو جدا مركي لا آذان ذا آذان كو ضعف حتى مدنا عن الدارين الآذانين كو حلو جدا آذان كو إلى حتى مدد ما حلو جدا مركي مرة آذان صلاة انت اللي جلن سنة من تقول هيا ماشي في الشبر مالك عليه الصلاة والسلام جمعي سوالي في أن هذا أصول بنا ninka la yidhahda cabdullahi bin cumar xadiidkii noosoo hore maray isagana aan baab hore lagu soo sheegay wuxuu yihi sheekhu أنه عبد الله بن عمر صلى وتلتكري مع النبي صلى الله عليه وسلم نبذ معي تأيولتكري ركعتين بعد الجمعة جمعتك بعد إيه لما ركع لتكري متفق عليه حديث مسلم بن قال يوري حديث العبان ما لك أثر أن تكري واقع سجنه عن ابي هريره وعن ابي هريره رضي الله عنه ان اصحابه اذا قال ابا هريره يقول قال رسول الله رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم عليه النبي كفر وسلم انا نوجه يقول اذا صلى احدكم مسكين بيتك الجمعه جمعه بيتك فليصليها كذا بعدها جمعه ثلاثه الى اربعا اخرت كذا رواه مسلم اي حديث ayaa wari inagii waxaan kasoo sheegnay markaa xawaasibta ahaa antaas ayaan kaga baxaynaa halkan waxaan ka gelaynaa fadli dheeraad ah oo salaada ninka tukanaya ilaahay uu siinayo oo masalan markuu faatixada akrinayo waxyaabaha ilaahay uu u jawaabayo ayaan halkan ka gelaynaa salaada horta waxaa weeye xiriirka ilaahay iyo addoonka udhaxeeysa weye xiriirka ilaahay iyo addoonka udhaxeeya waa salaada ninka tukanaya hadduu istaago oo qiblada uu qaabilo ilaahay daraadii u qaabilo wejigiisa uu qiblada qaabiliyo oo uu yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka uu yidhaahdo oo salaada uu ku jiro قال الله إله وفليه حمدني عبدي أدنكي وأؤذن هدي وإذا قرأ هدو أدنكي أخير الرحمن الرحيم هديرا قال الله تعالى وقد حدي قال الله تعالى إله وفليه أثنى علي عبدي أدنكي وأؤماني فإذا قرأ مالك يوم الدين هديرا قال الله إله وفليه مجدني عبدي أدنكي وأؤشرقي وإذا قال أدونك هدي إيراد إياك أدنا نعبد تعابديا وإياك أدنا نستعين كاك أن يدسنيا إياك نعبد وإياك نستعين مكو إيراد وأخني قال الله إلهي الجواب إلي هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كانوا أخي إياك نعبد وإياك نستعين anigii addoonkayga ciidey naga dhexaysa kala bar bayna inoo tahay addoonkeygana wuxuu su-aasha ayuu leeyahay hada bayni wa bayna cabdi nisfayni bay noo tahay walcabdi ma sa'al addoonkayna wuxuu iweydiista ayuu leeyahay waidaa qara hadduu akriyo ihdina siraata almustaqiima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدي له ولا من حلي قال الله تعالى إلى وقوله هذا لعبدي فمن أبنك يسمى ويدعو ولعبدي أبنكي ما سأل يقول وصل أي إليه سلا أي إلهي بها يا سبحانه وتعالى مركا من الهيري كرايا من كان المسلم أهو أما قبض على المسلمات أهو حليل كف حب بدن salaada miyaa la heli karaya marka uu rabbigaaga adiga ku abuuray ku ajnubayo oo hadalka kuu celinayo qiradaad akrida aayadaad akridaba ilahay isu jawaabayo aayadaad akridaba ilahay isu jawaabayo subxaana watacaala lama heli karayo markaas yani xiriir ka xoog badan lama heli karayo ilaahay oo adiga kuu qasay oo salaadasi maarata kula hadlaya oo kuu jawaabayo lama heli karayo iyadoo la xaqiijinaya salaadaadii sidaa daraadeed baa ilaahay wuxuu subxaana watacaala uu qur-aankiisa ku yiri ina salaata tanha can ilfaxshaai walmunkar salaada waxay reebtaa shayga xun iyo munkarka sharciga islaamka lagu inkiro ayay ka reebtaa buri qofka hadduu tukado salaada hadduu tukado sidii ilaahay ka doonayay cala alwajhi alakmal wejiga kaamilka ah ilaahay uu ka rabo ilaahay raali gelinaysa hadduu u tukado waxaa weeye ilaahay wuxuu kaga reeranaya xumaanta oo dhan baa ilaahay kaga reebaya subxaana watacala oo sababay uu noqonaysaa maxaa yeelay xiriirka isaga iyo allihiisa u dhexeeya ayaa xoog badanayay iimaankiisaas ayaa simaan keenaya oo miradalaya oo nasibo keenaya haddii aan ahayn qofka sidaas mid u dagaala ama qof u dagaala haddii aan ahayn salaadiisa wax qiimo ah kama fadhido bal waxaa weeyaan dhibaato ayuu kala kulmaya haddii xumeeye uu karibo marka dhibaato ay ku dhacdana maarag waxaa loo baahan yahay salaad inuu kaalmaysada warka ilaahay uu yihi wasbiruu wastaciinuu bisabri wasalaa warka ilaahay yihi salaada iyo sabr kaalmaysta warka ilaahay yihi subxaana watacaala sabr aad ku sabirtaan dhibaato uu ku dhacdo iyo iyo salaada kaalmaysa warka ilaahay uu yihi nabigana wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam idaa ahamahu amrun o amar hadduu kus uu doonayo masalan arrin haddii ku cuslaato qaama ila salaa salaada ayuu u istaagi jiray salaaduu tukan jiray markaasuu ilaahay baryi jiray markaasaa ilaahay subxaana watacaala xaajadiisa ilaahay uu gudi jiray subxaana watacaala ama ninka aan tukanin waxaa weye waxinta arrin baa kusoo aroora warka ilaahay uu yihi fawaylun lilmusaliina aladiina hum can salaatihim saahuun fawaylun tog meel ku dhex yaalla ama hog ixtaruhu ismaayo lilmusaliina kuwa tukanaya aladiina kuwaas hum ayagaba saahuuna halmaansan can salaatihim salaadooda halmaansan oo ayagoo gaafiliina tukanaya ama salaadii kadib dhacaya ka ilahi yiri subxaana watacaala oo waqtigeedaan tukanaynin وأخبر النبي نبينا وهو شيء صلى الله عليه وسلم الله أم حديث النبي أن من لم يحافظ أحد أن إلى على هذه الصلوات صلاة منك على الإلهي فليس له نور نور معها من القيامة ولا برهان الجرع من بليان ولا نجاة من الدليل معها يوم القيامة في قيامة ما ليس ينور نور ويكشر حيالته قلمنا مع أئمة الكفر قال من لحظة من لحظة قلمنا والناس من الدنيا فرعون يا وهامان يا وقارون يا أبي بن خلف قال لها أيا الناس للا جلنا يا النبي عليه الصلاة والسلام marka diinkasta ha ahaatee ha hayse fa ayu diinin mishakin yadacu salaa markaas sababtada uga tegi karaaba salaada yani ma hadii la yiri gaaladaa barada meesha naarta ka galaan ba naarta kala gelaya nabigid uu dacayay salaatu wasalaam ah gaaladaasaa lala soo kulmin doonaa oo maaragtay lala sahashin doonaa marka waxaa weeye si loo geeni karaaba ma jiro qof mu'min ah oo ilaahay waa rumeeyey waciidkan ka baqanayo cadaab ilaahay ka baqanayo laa ilaaha ila allah maxamad rasuulullahi leh inuu salaad ku tagaa mada ahaba haddii uu ka tagad wuxuu ku talagelaya waciidka nabiga uu sheegay ninka salaada ilaaliya oo ku dadaalayo nuur bay qiyaamaha u yihiin xujay u yihiin daasaan bay u yihiin nabadgeli u yihiin qiyaamaha maalintooda mu'miniintana lala soo kulmin doonaa ninka aan salaadaha ku dadaalina nuurna u noqon maayaan daasana u noqon maayaan nabadgelina u noqon maayaan qiyaamaha maalintaayana gaalaha madaxda waaweyn ee aad ilaahay agtiisa uga fog ayaa lala soo kulmin doona sida fircawn oo kale iyo wahaamada weldiirkiisa qaaruun oo maaragtay qowma fircawn haasana maaragtay aada u demi badnaa ubay ibn khalaf baalkii maaragtay ee qureysheed gaaladaasa lala soo kulmin doona sida nabiga cadeeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye inuu ku dadaalo qofka siduu salaadiisii u raacsan lahaa xadiiskan harihan wuxuu ahaa asalaatu cimaadu diini faman tarakaha faqad hadama diin salaada tiirka diinta islaamka way ninka ka tagaana diinta islaamka waa uu dumiyey axaadiis kale macnaheeda wuxuu ahaa sagan mawdicu asalaati min addiini ka mawdic ara'si min